الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ku jirnay khisaalu lfidra iyo arrimo raacsanaa wa khadu yaday musawajatin wa yusannu waxaa la sunneeyaa khadu yaday musawajatin gabadhii la qabay labadeeda gacmood iyo wa rijlayhaa labadeeda lugood inay mariso bixinaa'in xinno inay mariso ayaa la sunneeyaa tacmiiman si ku dhammaystir ah wa yaxrumu cala arijaali raggii waa ka xaaraan ilaa lixaajatin dan mooyaane wa yukrahu waxaa la karaahiyaystaa nadfu shaybi cirada in la tifo oo la googooyo ayaa karaahiye ah waxau sheekhu leeyahay halkaa hore ayay ku xidhan tahay oo wuxuu inoo soo tilmaamay inay xaaraan tahay rag iyo dumarba timihii inay madoobeeyaan waxa uu se inoo tilmaamay inay sunno tahay sufro ama xumro in timihii caddaaday la mariyo halkana wuxuu leeyahay waxaa iyana sunno ah gabadhii la qabay ee musawajada ahayd gacmaheeda iyo lugaheedaba inay xinno mariso ayaa la sunneeyaa weliba si tacmiim ahoo ku dhammaystirana inay u mariso ayaa la sunneeyaa ee si markaa sharaxaad ah aanay u marinin oo waxay leeyihiin dee iyada taa musawajadaah ee la qabe iyada nin kalehe ninkeeda isqur isu qurxinaysa mooyaane gabadhii kale ayada looma sunneeyo oo xinnaha marsigiisa looma sunneeyo bay shaaficiye leeyihiin bal waa karaahiya ayay leeyihiin ama haddii fitna ay ku xaqiiqoobayso xaaraan baabay noqonaysaa qaabkii loo marinayeyna waxay leedahay qaabkii loo marinayeyna uu leeyahay kitaabku waa tacmiim tacmiimna waxa weeye in gacmihii lagu wada dhammaystiro oo sida ay islaamuhu u marsadaan yacnii gacmihii intaa cad la wada mariyo xinii la wada gaadhsiiyo lugihiina sidaa loogu wada wareejiyo la gaadhsiiyo macnaha wuxuu diidayaa in meelo daraf iyo xubnaha qaybo ka mida iyo qaabkan iminka sharaxaadee dumarku ay sameeyaan qaabkaas ayuu diidayaa oo uu leeyahay markaa waa laga wanaagsan yahay markaa tacmiimkaa inay u mariyaan ayaa wanaagsan raggii ayaga waa ka xaaraan buu yidhi xaajo iyo dani inay timaaddo mooyaane oo masalan dee dawaahaan ama meeshii oo gubatay haddii la yidhaahdo waxbuu ka anfacayaa xaajo iyo dana noocaasa mooyaane xaaraan bay ka noqonayaan raggii inay xinnihii gacmahoodii iyo lugahoodii inay mariyaanoo dee isku shabihi dumarkii ay isku shabahayaan weeye waxaa arrinkaa inay dumarka markaa sunno u yahay ina tusinayaa xadiid markaa sanadkiisa la daciifiyo abu daawuudu warinayo oo caaisha laga warinaya bay u deliishadeen hinda bintu cutba gabadha la yidhaahdo ayaa tidhi nebi maxamedow yacnii beeca iyo ballan ila gal markaasaa nebigu yihi kula baayactamaya xataa tugayiri kafayki ilaa labadaada kaf aada soo dooriso bimacnaa aad wax soo mariso waxaad mooddaa buu yidhi laba kafoo bahal ayaad mooddaa buu yidhi waxa kale oo iyadana ku soo arooray isagana xadiid abu daa'uud iyo nasaa-i ay warinayaan oo lafdiga u halkan noogu dhiganaysa ay leeyahay nasaa-ina saxiix agtiisa ku ah abu daawuud agtiisana xasan ku ah xadiidkaasaa wuxuu tilmaamayaa ruux dumara ayaa gacanteeda u soo fidisay nebiga iyadoo warqad u dhiibaysa meel bay markaa gacanta uga soo fidisay markaasaa nebigu gacantii dib uga laabtay waxaa tii rasuul allahu gacantaydii baan kuugu soo fidiyey warqado waad iga qaban weydee maxaa dhacay maan garan buuhi inay gabadh dumar tahay iyo gabadh nina inay tahay yacni gacan nin inay tahay gacan gacan gabadh dumara inay tahay ayaan kala garan waayo mee gacan dumara ayay ahayd bay tidhi low kunti mara'a baa nebigu markaa yidhi haddii aad gabadh dee tahay waxaad doorin lahayd macnaha doori bay ka dhigan tahay dee cidyahaagan iyo waa inaad xidhno marisaayoo aad tii ragga aad ka dudaa buu yidhi riwaayada abu daawuud iyo nasa'i baa warinaya saxiix iyo xasan ayaana lagu tilmaamay waxaa kaloo sheekuu leeyahay ragga iyaga ku xaran in deedani ay markaa timaaddo mooyaane waxaa kaluu sheekhu leeyahay waxa karaahiye ah cirada in la tifo oo qofku timihiisa midhkii caddaadaba ama gabadhka ha ahaado ama madaxa ha adee inuu gooyo u tifo iyadana waa karaahiyo taana waxaa ku soo arooray u deliishadeen xadiid abu daawuud uu warinayay iyo tirmidi iyo nisaa'i ay warinaya ibnu maaja iyo sanadkiisuna saxiix yahay cabdillaahi ibnu camarna laga warinayo nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuhi laa tandifu shayba waar cirada ha tifinoo ha googoynina maxaa yeelay qof alyaaniyo qofkii muslimkee islaamnimada dhexdeeda ku ciraysta nuur bay maalinta qiyaamaha u noqonaysaa ama xasanana kor baa loogu qaadaya dembina waa lagaga ridayaa nuurka muslimka weeye nuurka iimaanka weeye ayay riwaayooyinkaasi tilmaamayaan wa khadbu yaday musawajatin ruuxii dumaree la qabay labadeeda gacmood iyo wa rijlayhaa labadeeda lugood tacmiiman si oo dhammaystira inay bixinaayin u mariso ayaa la sunneeyaa wayaxrumu cala arijaali raggii waa ka xaaraan xidnaha noocaasi lugihii iyo gacmihii inay mariyaan ilaa lixaajatin dan inay jirto oo sidaa daaweyn iyo mooyaane wa yukrahu waxaa la karaasaa nadfu shaybi cirada in la tifo oo la googooyo ayaa la karaahiyaystaa baabulwuduu'i waysadii ayuu u baab yahay wuduu min alwadaa'a baa laga soo qaatay oo waa iftiinka iyo wanaagga markaa haddii wuduu la yidhaahdana weysaysigii bay noqonaysaa iyo ficilkii waduu haddii la yidhaahdo la fadxiyana waa wixii lagu weysaysanayey ayaa la yidhahdaa wuduu waa ficilkii waduu haddii la yidhaahdana waxa weeye waa bihii wixii lagu weysaysanayey sharci ahaan waxaa la dhaha isticmaalulmaayi fii acdaa'in mucayana calaa kayfiyatin makhsuusatin biniyatin waxa weeye isticmaal biyihii loo isticmaalo xubno mucayanahoo la cayimay oo la caddeeyey kuwa yihiin oo biyo loo isticmaalaa la yidhaahdaa kayfiye iyo qaab gaarana loogu isticmaalo iyadoo weliba niyana loola imanayo waysada noocaas ah fadli dheeraad ah ayaa ku soo arooray dembiyaalkana in lagu dhaafo ayaa nebigu sala allahu calay wasalam inoo caddeeyey xadiid saxiixa imaamu bukhaari iyo muslim ay warinayaan cuhmaan laga warinayo nebigu sala allahu calayhi wasalam cuhmaan cuhmaan wuxuu u yeedhay weel markaasaa saddex jeer ayuu gacantiisii kaga shubayoo markaasuu maydhay dabeetana midigtii ayuu geliyay weelkii waa luqluqday oo waa sandaarsaday wejiga ayuu haddana maydhay gacmaha ayuu saddex jeer ilaa xusullada maydhay madaxa ayuu masaxay lugaha ayuu saddex jeer ilaa kuraamaha maydhay dabeetana wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi buuhi man tawada'a naxwa wuduu'i haadaa qofka weysaysta weysadaydaasoo kale dabeetana tukada laba ragcadood oonu nafdiisa ugu sheekaynin gufira low maa taqadama min dembihi dembigiisa wixii horreeyey waa loo dhaafayaa xadiid kale oo ay warinayaan nasaa'iyo ibnu maaja iyo imaamu maalik fi lmuwata uu ku warinayo sanadkiisana lagu tilmaamay saxiix inuu yahay cabdillaahi ibnu sunaabixi laga warinayo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu uhi hadduu addoonku weysaysta mu'minka ahi oo u luqluqdo dembiyaalkii oo dhan baa markaa sangiisa iyo afgiisa ka dhacaya marka uu markuu luqluqdo afgiisa ayay ka soo dhacayaa dembiyaalkii marka uu haddana biyihii sanka geliyuu iska soo saaro waxa ka soo baxaya sankiisa ayaa dembiyaalkii ka soo baxaya marka wejigiisa maydho dembigii wejigiisa ayuu ka soo baxayaa ilaa ay markaa xirribaha ashbaara alcayni ashbaara caynayhi yacni xirribaha indhihiisa ayay ka soo baxayaan ayaa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi marka uu labada gacmood maydhana dembiyaalkii oo dhan baa gacmaha ka baxaya ilaa ay ciddiyaha hoostooda ka baxaan madaxa markuu masaxana dembiyaalkiibaa madaxiisa ka baxaya ilaa ay dhegaha markaa ay ka soo baxaan markuu lugaha maydhana lugihiibaa dembiyaalkii ka baxayaan oo ciddiha hoostooda ayay ka baxayaan dabeetana uu socodka uu masaajidka u socdo iyo salaadda uu tukanayaaba dheeraad bay u noqonaysaa baa nebigu sala allahu alay wasalam yidhi xadiid kale oo isaguna saxiixa imaamu muslim markaa uu soo saarayo isagana waxa uu tilmaamayo abu hureyre laga warinayo addoonka muslimka ama muuminkii markuu weysaysto wejiga maydho inay wejigiisa ka baxayso dembi kastuu labada indhood ku eegay baa biyaha raacaya ama dhibicda ugu dambaysa ayay raacayaan markuu labada gacmood maydhana gacmihiisa ayay ka baxayaan dembi kasta oo gacmihiisu ay qabteen oo biyihii bay raacayaan ama dhibicda ugu dambaysa lugaha marka uu maydhana dembi kastaoo lugaha ugu tallaabsaday ayaa iyaguna biyaha raacaya ama dhibicda ugu dambaysa xataa yakhruja naqiyan min addunuub ilaa uu markaa baxo isagoo dembiyaalkii oo dhan ka nadiifa markaa wuxuu uhi sheekhu furuuduhu faralyaalkiisu sittatun waa lix anniyatu ka horreeya waa niyo cinda ghasli lwajhi wejiga maydhitaankiisa agtiisa uu niyeeyo wagaslu lwajhi wejiga maydhitaankiisa weeyaan ka labaadna wagaslu lwajhi wejiga maydhitaankiisa weeye wagasllyadayni labada gacmood maydhitaankeeda ila lmirfaqayni maca almirfaqayni maca alxusullada wa masxu lqaliili min alra's in yar oo madaxa inuu masaxo weeye wagaslu rijlayni labada lugoodna ila alkacbayni maca alkacbayni maca alkuraamaha weeye watartiibu iyo tartiib calaa maa dakarnaahu sida aanu soo sheegnay loo kala tartiibiyo waxa uu sheekhu leeyahay faralyaalka weysadu marka had iyo goorale abwaabta marka ay ka hadleeyaan faraa'id iyo sunan iyo aadaab sida kitaabkanba inoo halkanba baabkan wuduugaba inoogu keeni doono ayay sheegaan markaa faraa'iddu waa jamcu fariida waa waxaa shaaricu uu inaga doonay inaan samayno si waajibnimo ana aan u samayno qofku haddii uu sameeyana abaalmarin uu ka helayo haddii uu ka tagana lagu ciqaabayo fariidaa la yidhaahdaa waana shay ama waa jusya qayb ka mida camalkan qofka sharci ahaan looga doonayo haddii uu meesha ka baxo ama hadduu nuqsaamo cibaadadaasi ma ansaxayso waa jusya qayb ka mida haddii faral lagu yidhaahdo waxaana la macnaa rugni baa la macnaa waajibna waa la macno markaa farad iyo rugni iyo waajib madhabka imaamu shaafici waa isku mid hal meel ayay rugni iyo waajib ku kala tagaan waa kitaabulxaj marka la joogo rugni hadduu ku yidhaahdo waa shayga laga maarmaanka ee xajka isagoo la yimaada mooyaane dhammaystiri karaynin waajibna wuxuu noqonayaa shayga haddii laga tegay dhiig lagu kabayo waynu arki doonaa waajibaadka iyo arkaanta xajka waynu kala arki doonaa abwaabta kale oo dhan waa isku mid haddii lagu dhaha rugni haddii lagu dhaha faral haddii lagu dhahdo waajib abwaabta kaleo dhan waa isku mid madaahibta kalena way kala duwan yihiin sunna ayaa yimi sunanna waa jamcu sunna la yidhaahdaayo waa wixii shaarica alle ama rasuulkiisu inaga doonay faritaankiisa ee si waajibnimo ah aan laynooga doonin laakiin laynagu adkeeyey samayntiisa ama nebigu falidiisa uu daa'imay qofka la yimaadana abaalmarin loo yaboohay kaka tagana aan lagu ciqaabaynin haddii qofku uu samayn waayana camalkiisii uu saxiix noqonayo markaas sunne iyo naafila iyo marquub iyo mustaxab na way soo galaanoo waa la mid aadaabba iyana timo waa jamcu adabo waxa weeye manduub iyo fadiilana waa la yidhaahdaa markaa ama waxay la mid tahay un sunnaha ayay culimmada qaarna muraadif uga dhigeen qaarna waxay yidhaahdeen maye way ka yar hoosaysaayoo doonidda laynaga doonay baa tii sunnaha laynaga doonay ka hoosaysa ama daa'imiddii iyo joogtayntii nebigu joogteeyey ayaa ka hoosaysa ta sunnaha markaa saddexdaa ayuu baabkana inoogu kala baxayaa haddaba wuxuu udhi faralyaalka oo aynu nidhi faral wuxuu ka mid yahay shaygan la doonaya maahiyada shayga xaqada weysada ayuu ka tirsan yahay haddii la waayo mid ka midana weyse ma jirayso waa lix ka ugu horreeya waa niyada aad niyayso markaad wejiga maydhayso waa inaad niyeysaa niyada asalkeeda qasad baa la yidhaahdaa sharci ahaanna waa shay loo qastay oo falkiisana la raaciyaa la yidhaahdaa cibaado kastana waa faral niyadu oo weysa ma ansaxayo oo salaadi ma ansaxayso oo soom ma ansaxayo cibaado niyala-aan ansaxaysaay ma jirto waayo nebigu sala allahu alay slm xadiidkii saxiixa ahaa innama alacmaalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa nebigu sala allahu alay slam wuxuu yidhi acmaashu waxay ku ansixaan niyooyin qof walibana wuxuu niyeeyey ayuunbaa u sugnaaday markaa ka ugu horreeya waa wejiga waa inuu qofku niyeeyo markuu wejiga maydhayo waa mid ka labaadna waxa weeye wejiga maydhitaankiisa ka saddexaadna waa gacmaha in la maydho maca almirfaqayn ila almirfaqayn maca almirfaqayn maca alxusullada iyo ka saddexaadna waa madaxa in yaroo ka mid oo la masaxo niyada iyo wejiga laba iyo gacmaha saddex ka afraadna waxa weeyaan masixitaanka madaxa ka shanaadna waa labada lugoodoo macalkuraamaha la maydho ka lixaadna waxa weeye sidaa ay u kala horreeyaan ee loo sheegay ee niyadu ugu horrayso ee wejigu ku xigo ee gacmuhu ku xigaan ee madaxu ku xigo ee luguhu ay ugu dambeeyaan sidaa waa in loo kala tartiibiyo waxaana u asala afartaa waxa u asala aayadda qur'aanka ah ee fii suurati almaa'ida ku sugan ee aayadda lixaad ilahay wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati kuwa alliya nebi rumeeyow markaa u kacdaan bimacnaa doontaan inaa u kacdaan waysala'dihiinna bay ka dhigantay faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkiinna maydha wa aydiyakum ila almaraafiqi gacmihiinnana maydha maca alxusullada wamsaxuu biru'uusikum madaxiinnana masaxa madaxyadiinnana masaxa wa arjulakum ila alkacbayni lugihiinnana maydha maca alkuraamaha maydha baa nebigu ayaa aayadda qur-aanka ahay ay leedahay haddaba ilaa labada mawdicna bimacnaa maca ayay ka dhigan tahay oo in la gaadhsiiyo un maahae macalkuraamaha iyo macalxusullada waa in la soo maydhaa waxaa kaloo iyadana xadiid saxiixa iyadana ku soo aroortay oo imaamu muslim uu warinayo abu hurayra ayaa weysaystay markaasuu wejiga maydhay weysadii buu dhammaystiray gacanta midig buu maydhay ilaa uu cududda gaadhsiiyey gacanta bidix ilaa uu haddana cududda gaadhsiiyey madaxa ayuu masaxay lugta midig ayuu masaxay ilaa uu dhudhunka ayadana iyo halkaa xoogga soo gaadhsiiyey haddana lugta bidix ilaa uu gaadhsiiyey ayana saaqa iyo xoogga markaasuu uhi haakadaa ra'aytu rasuul lahi sala allahu alay slam yatawada' sidaasaan u arkay nebiga sala allahu calay waslam oo u weysaysanaya ayaan sidaa u arkay buu idhi wamsaxuu biru'uusikum shaaficiyadu ba'daa tabciidiya ayaa iyagu bimacnaa waxa weeye wamsaxuu biru'uusikum ey bacda ru'uusikum madaxyadiinna barhkood masax ayay ka dhigantay oo bayin wabacid wabtadi fi lamkina bimin waqad taatii libad'i lasmina siduu alfiyuu lahaa yacnii tabciidiya ka mida macnayaasha ay ku timaadee bayin wabacid wabtadi fi lamkina marka iyagu tabciidiyay u qaateenoo weliba waxay ku sii xoojiyeen xadiid imaamu muslim uu warinayo saxiixa muqiira laga warinayo nebigu waa weysaystay markaasuu fooda masaxay cumaamadii madaxa u saarnaydna intuu fooda masaxay ayuu dabeetana ku dhammaystirmay marka waxay leeyihiin fooddaasi dee waa wejiga xaggiisa hore waa qayb ka mida madaxii waa wejiga madax xaggiisii horeo waa qayb ka mida markaa in qayb uun in la masaxaa ay faral tahay ayaa halkaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen taasi waxa weeye axaadiida iyo aayaadkaasi waxayna tusinayaan waa wejiga maydhidiisa gacmaha masaxidda iyo lugaha maydhitaankooda tartiibtii baa timi tartiibta waxayna tusinayaa mid weeyaane waxay yidhaahdeen afartan shay markii la sheegayey saddex isku jinsi ah ayaa la kala geeyey oo mid kale ayaa la dhex geliyey iminka laba la maydhayo wejiga iyo gacmaha oo la maydhayo ayaa waxaa lagu xiseeyey madaxii oo la masaxayo lugihii oo la maydhayana waa la dembaysiiyey luqada carbeed ee qur-aanku ku soo degayna laba shay oo mutajaanis isu ah lama kala geeyo qarad iyo ujeedda inay ku jirta mooyaane qaradkiiya ujeeddadayma ku jirtaana waa tartiib macnaha inay lagama maarmaan tahay sidaa ilaahay u sheegay in laga maarmaan ay u tahay oo faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi waarjulakum ila alkacbayn wamsaxuu biru'uusikum macnaha haddii aanay tartiibtaasi jirin masaxaa la horraysiin lahaa ama xagga dambe la marin lahaa laakiin maadaama oo dhexda loo dhigay inuu laga maarmaan yahay dhexda inuu ku jiro ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo ayana arrinkaa ficilkii daa'imka ahaa ee nebiga xadiida saxiixa kaga sugnaaday ayaa isaguna tilmaamayey inuu sidaa masaxu halkaa dhexe ku jirayoo wejiga oo gacmaha oo madaxoo la masaxayo luguha ay ugu dambeeyeen ayaa isaguna ina tusinaya waxaa kaloo isagana ina tusinaya ninkii acraabiga ahaa ee xadiidkiisa almusiiu salaata la yidhaah riwaayadda tirmidiga oo ayana sanadkeedu saxiix yahay waxa ay tilmaamaysa idaa qumta ila salaati fatawada' kama amaraka allaahu u weysayso sida ilaahay ku faray inaad u weysaysato dee sida ilaahay yidhina waa faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biruusikum waarjulakum ila alkacbayn sidaa ilaahay u kala horraysiiyey in loo kala horraysiinayo weeye haddaba wuxuu sheekhu uhi furuuduhu sitatun waa lix anniyatu cinda qasli lwajhi waa in la niyeeyo marka qofku wejiga uu maydhayo wa qaslu lwajhi ka labaadna waa wejiga maydhitaankiisii ka saddexaadna wa qaslu lyadayni labada gacmood maydhitaankooda ila almirfaqayni maca almirfaqayni maca alxusullada wa masxu lqaliili ka afraadna in yar in la masaxo min alra'si madaxa ka mida weeye ka shanaadna wa qaslu rijlayni labada lugood ila alkacbayni maca alkacbayni maca alkuraamaha wa tartiibu iyo in loo tartiibiyo calaa maa dakarnaahu sidaa aan u soo sheegnay in loo kala tartiibiyana sunnayaasha weeye rugnigii lixaad weeye wa sunanuhu maa caddaa daalika sunnayaashiisuna kaa wixii ka soo hadhay weeye fa yanwii haddaba waa niyeynayaa almutawadi'u kii weysaysanayey rafca alxadadi xadad koryeelkii buu niyoon aw iطahaarati lisalaati ama uطahaaro qaadasho salaadeed buu niyoon ow liamrin arrin ayuu niyoon laa yustabaaxu aan la bannaysanaynin ilaa biطahaarati mooyaane ka masi lmusxafi kitaabka qur'aana taabashadii weeye ow hayrihi ama hayrkiiya wixii la midka ahaa ila almustaxaadata gabadhii dhabar furanka lahayd iyo wanbihi salaasulbawli iyo kii salaasulbawl iyo kaadi socoduu ku sugnaa mooyaane iyo wa mutayammiman kii gebagabaysanayay mooyaane oo fa yanwi kaasi wuxuu niyoonayaa istibaaxata fardi salaati salaadda faralkeeda bannaysashadeeda ayuunbuu kaasi niyoonayaa sheekhu wuxuuna yidhi wa sunanuhu maa cadaa daalika intaa aan soo sheegnay ee lixda ah wax alliyaalya wixii ka soo hadhay ee wayse lagugu sheegaa waa sunne lixdaa wixii ka soo hadhay wuu ijmaaliyey sidaas baana wanaagsan kutubta qaarkood waa xasriyaano sida abushtaac oo kale casharay ka dhigaan waayo isaga waxaa laga codsaday inuu koobo oo si ay markaa mubtadiintu ay xafidaan inay markaa uu koob koobo u tireeyaaba isaga weydiisiyo uu kitaabka ku alifayba u ahaa haddaba sheekhu lixdii faral ayuu mid walba haddana inoo soo celinayaa isagoo sunnayaashiisina ay ku dheehan yihiin markaa bayaanu alfardi alawalu wahuwa niya waa caddaynta faralkii hore oo niyada ah wuxuu leeyahay markaa sheekhu qofkii weysaysanayey wuxuu niyoonayaa rafca alxadadi xadadkii koryeelkii xadadku waxaynu u qaadanaynaa dee masalan mancigii saarnaa ee masalan salaadda u diidanaa ee waxyaalihii kale u diidanaa baynu xadadka ku tilmaamaynaa markaa wuxuu niyoonayaa xadadkii noocaas ahaa ee xubnihiisa ku qumsanaa ee u diidanaa salaaddii inuu gutay ee waxyaalihii kale la midka ahaa koryeelkiisa ayuu niyoonayaa waysela'aantii inuu iska kor yeelo janaabadii masalan waysadii markaa ayaynu haynaa rafca alxadad amaa wuxuu niyoon adahaara lisalaa inuu salaaddii u dahaaro qaadanayo ama dee dawaaf ama yacni adahaara can ilxadad keliya ayuu niyoonayaa amaa wuxuu niyoonayaa uu niyada gashanayaa liamrin laa yustabaaxu ilaa biطahaara arrin ayuu niyoon aan la bannaysanin tahaaro mooyaane masala qur-aanka akhriskii ee masul misxaf kitaabka qur'aana taabashadii dee waxay shardi uga dhigayeen inuu qofku weyse qabo ow hayrihi ama kayrkii waxay lamida dee salaa sujuuddii markaa akhrinta oo kale shugrigii khudbaddii markaa jumcada oo kale dawaafkii kacbada oo kale waa arrimo ayaga lafdooda weyse ku xidhan oo u baahan markaa wuxuu niyoonayaa arrin aan la bannaysanin tahaaro mooyaane oo wuxoo dhan waxaa niyoonayaa inaan bannaysto kitaabka qur-aana taabashadii ama inaan dawaafo bannaysashadeed baa niyoonayaaba odhanaya u niyadda gashanaya waxa uu haddaba ka soo reebayaa qofka xadas rafculxadas niyoonaya saddex qof buu ka soo reebayaa mustaxaadada gabadha la yidhaahdo waa gabadhaa dhabar furanku ku dhacay ee dhiig uu ka soconayo salasulbowl qofka ay kaadidii ka soconayso amaba neefi ay ka soconayso amaba saxara ay ka soconayso iyo kii mutayamimka ahaa ee gebagabaysanayey saddexdaasiba waxay niyaysanayaanun istibaaxata fardi salaa salaadda faralkeeda bannaysashadeeda ayuunbay niyoonayaan iyo cibaadooyinkii kale ee tahaarada u baahanaa rafculxadas ma niyoonayaan maxaa yeelay xadadkoodii baa daa'imahon kor noqonaynin qofkani marka masalan kaadida uni ka socoto ama neefdu ka socoto ma ruuxan dumara dhiigu ka socdaa weysadan ay weysaysanaysaa weysadii dadka kale la mid noqon mayso waayo xadadkani kaba kor noqon maayo dee waa kan ka soconaya ku jira marka waxaanay u weysaysanayeen waxa weeye inay salaaddii un ku bannaystaan marka ayagu istibaaxata fardi salaa un bay niyoonayaan mooyaane ma niyoonayaan buu leeyahay xadad koryeelkii fa yanwi waa niyoonaya almutawadi'u kii weysaysanayey rafca alxadadi xadada iska koryeelkii ow iطahaara lisalaa ama salaadu dahaara qaadashadeed ow liamrin arrinu dahaara qaadashadii buu niyoon laa yustabaxu aan la banaysanayn ilaa biطahaarati mooyaane ka masi lmusxafi kitaabka qur'aana taabashadii weeye ow hayrihi ama wixii kayrkee la midka ahaa ila almustaxaadata gabadhii dhabar furanka lahayd iyo wamanka bihi salasulbawli kaadi socod uu ku sugan yahay wa mutayammiman kii gebagabaysay mooyaane oo fa yanwi istibaaxata fardi salaati salaadda faralkeeda banaysashadeeda ayuu niyoonayaa wa sharduhu waysada haddaba shardigiisu ama waxaa la soo sheegay shardigiisu waa anniyatu bilqalbi qalbiga inuu ka niyeeyo wa an taqtarina waana inay la xidhiidhaa bigasli awali juz'in jusga ugu horreeya la maydhaya min alweji ah wayundab waxaa la sunneeyaa an yatalafada bihaa inuu ku hadlo wa an takuuna min awali lwuduu'i waysada bilowgiisa inay tahay baa la sunneeya wayajibu waxaana waajiba istisxaabuhaa inuu isla saaxiibyo ilaa qasli awalilwejhi wejiga awalkiisa inta laga maydhayo fain iqtasara hadduu ku gaabsado cala niyati cinda qaslilwejhi kafaa waa ku filan yahay laakiin laa yusaabu laga abaalin maayo calaa maa qablahu wixii ka horreeyey ee min madmadatin luqluqasho wastinshaaqin sadaarsiya wa qasli kafin iyo kafka maydhitaankiisiia hawaab ka heli maaya buu leeyahy wayundabu waxaa la sunnaa inuu sameeyo allah tacaala ilaahay inuu magacaabo wa an yaksila kafay inuu maydho alaaan saddex jeer inuu maydho ayaa la sunneeyaa fa in taraka hadduu ka tago atasmiyata eebba magacowgiisii camdan uga tago ow ama sahwan uga tago ataa biha fii asnaa'ihi dhexdiisa ayuu kula iman ee fa in shaka haddii uu ka shakiyo fii nijaasati yadihi gacantiisa nijaasadeeda hadduu ka shakiyo kuriha waxaa la kelaysaa qamsuha inuu geliyo fii duuna alqullatayn biyo laba jarxadood ka yar qabla qasliha alaaan saddex jeer inta aanu maydhin waxa uu sheekhu leeyahay waysada waxa uu shardi ah wa sharduhaa baa ka sii wanaagsanayd oo bimacnaa niyada ah ama waxaa la soo sheegay niyadaa waxa u shardi ah inuu qalbiga ka niyeeyo waayo niyadu waa camal qalbi ah waa qasad shay oo falkiisana la raaciyo niyadaasna waa inay jusga ugu horreeye wejiga ah ee la maydhayo waa inay la xidhiidhaa oo niyadaadu waa in marka ugu horraysee wejiga jusga iyo qaybta ugu horraysee aada maydhayso waa inay la xidhiidhaa waayo wakhtiga niyadu waa cibaadada awalkeeda dee wejiga maydhitaankiisuna waa faralyaalkii waysada halkii ugu horraysay markaa shardigiisu waa niyo iyo weliba wa an taqtarina bigasli awali juz'in min alwejhi qaybta ugu horraysa ee wejigee la maydhayo waa inay la xidhiidhaa waa inay la xidhiidhsan tahay waxaana wanaagsan buu leeyahay an yatalafada bihaa inuu ku hadlo ayaa wanaagsan macnaha waa arrin iska wanaagsan bay leeyihiin shaaficiyadu waxaanay ku celaynayaan liyusaacida lisaanu lqalba inay carabkii iyo qalbigii iskaashadaan oo wixii aad maskaxda ku haysay un carabkana inuu caawiyo waa yacni intaasunbay yidhahen waa cilladaasunbay keeneen mooyaane macnaha wax sunna ah oo nebigu ina faray oo qowlu inagu faray ama ficilkiisa ka sugnaaday ama ciduu ku taqriiriyey midinaba ma jirtee waa waxay u arkeen un inay wanaagsan tahayoo ay saasuun ku cilleeyeen laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam kama ay sugnaanin xajkoo kale ayaa la tilmaamaa oo insha allahu markaynu gaadhnayno ayadiiyo waxaa lafdeeda khilaaf ku jira aynu tilmaami doonna laakiin cibaadooyinka kale talafdiga ku dhawaaq nebiga sala allah alay slam kama ay sugnaanin waana meelaha runtii inta badan uu shaydaanku markaa dadka waswaasiyo usoo dhex galo waana inay weliba waxa wanaagsan an takuuna min awali alwuduu waysada bilowgiisa waa inay ahaataa haddii ay waysada bilowgeeda ay noqoto wayajibu istisxaabuhaa ilaa qasli awali اlwajhi ilain halkii maxalkeedu ahaa maxalkeedu waa cibaadada bilowgeeda haddii aad waysada xaggii hore markaad gacmihii maydhaysay iyo aad niyeysatay waa inaad isla saaxiibsahay ood niyadii sii haysaa ilaa wejiga awalkiisa aad ka maydhayso ilaa maxalkeedii rasmigay ka bilaabmaysay ayaa qasli awali اlwajhi ah wa an taqtarina biqasli awali juzi min alwajhi buu ina yidhi marka waynu isla saaxiibiyaa u niyadii qalbiga ku haya hadduu niyadii iska moogaado ma ansaxaysa buu leeyahy haddii uu niyada inta hore intuu iska halmaamo fain iqtasara cala niyati cinda qasli wajhi hadduu niyada ku gaabsado uun marka wejiga maydhayo un weyse uu niyeeyona kafaa way ku filan tahay laakin laa yuhaabu cala maa qablahu min madladati wastinshaaqin wa khasli kafin wuxuu leeyahay wixii ka horreeyey ee gacmaha maydhidoodii luqluqashadii sandaarsigii ayaga hawaabyo abaalmarin lagaa siin maayooo dee niyadii baad ka horraysiisayoo inaad markaa iska maydhmaydhanaysay ood iska luqluqanaysay iyo inay weyse ahayd dee may kala caddayn waayo asalka niyadana waxaa la yidhaha tamyiizu alcaada can alcibaada in cibaadada iyo caadada la kala soco inaad iska faraxalataa waa caado laakiin faraxalkaagaas inaad weyse ula jeedaa cibaaday noqonaysaa waxa kale oo sunnaha buu leeyahay sheekhu oo wanaagsan an yusamiya allaha tacaalaa ilaahay inuu magacaabo ayaa la sunneeyey oo bismi illaahi uu yidhaahdo xadiid nasaa-i uu warinayo oo sanadkiisana albaani saxiixulisnaad uu ku tilmaamay anas laga warinayo ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa qaar ka miduu ka doonay weyso waar wax biyaa ma haysaan bay yidhahdeen waxoogay bay keeneen oo dabeetana gacanta ayuu dhexgeliy wa tawada'u bismi illaahi waar ilaahay magaciisa ku weysaysta buu yidhi idinkoo bismi illaahi leh dabeetana farihii nebiga ayay biyihii ka soo burqadeen ilaa dhammaantood ay wada weysaysteen waxaana lagu tilmaamay ilaa toddobaatan inay ahaayeen markaa saxiixulisnaad wey riwaayada amarka ku bixinaysa in bismi illaahi qofkuu yidhaahdo markauu weysaysanayo waxa kale oo wanaagsan an yaqsila kafayi alaaan labadiisa kaf inuu maydho ayaa iyaduna wanaagsanoo uu horraysiiyo labadaa kaf intaa hore inuu ayagana saddex jeer maydho waayo xadiidkii imaamu muslim nebigu weyse iyo biyo ayuu yeedhay cuhmaan markaasuu weysaystay markaasuu labadiisa kaf saddex jeer maydhay waana weysadii rasuulka ayuu tilmaamayey markuu weysadii rasuulka tilmaamayey ayuu sidaa yidhi welibana waxaa wanaagsan intaan weelka la gelinin walow xataa nadiifba ha ahaadaane waayo cabdillaahi ibnu zayd ayaa isagana xadiidka isaguna saxiixoo bukhaariya muslim ay warinayaan ayaa isagana la weydiiyey weysadii nebiga dabeetana weel tawr markaa weel naxaasa ayuu markaa u yeedhay oo biyo ah markaasuu weysadii rasuulka ayuu markaa u weysaystay dabeetana gacantiisii ayuu kaga soo shubay saddex jeer ayuu maydhay markaa kadib ayuu gacantii weelkii dhex geliyey haddii ay markaa nijaas yihiin oo markaa dee la xaqiiqsan yahay inay nijaas yihiinna biyo fara badan oo aanay doorinaynin mooyaane biyihii yaraa gelin maayo hadduu ka shakiyana waa tan waxaa kaloo weliba wanaagsan buu leeyahay inuu ilaahayna markaa magacaabo kafkiisana maydho saddex jeer haddii uu tasmiyada ka tago camdan uga tago ilaahay magacowgiisa ama sahwba uga tagu ilaa wana ataa bihaa fii ahnaa'ihi waysada dhexdeeda ayuu kula iman haddaba haddii uu ka shakiyo inay gacantiisu nijaaso leedahay waxa karaahiye ah hamsuhaa fii duuna alqulatayn fii maa'in duuna alqulatayn biyo laba jeexadood ka yar inuu geliyaa waa karaahiyo inta aanu saddex jeer maydhin marka hurdada uu ka soo kacana ayana waa inaanu gelinin waayo xadiidkii saxiixa ahaa waa kii ahaayeen horeba usoo tilmaanay bukhaariiyo muslim ay warinayeen ida stayqada axadukum min nawmihi markuu midkiin hurdadiisa ka soo kaco fala yaqmis yadahu fi linaa yaanu gacantiisa weelka dhex gelina xataa yaksilaha alaaan ilaa uu saddex jeer maydho maxaa yeelay ma oga gacantiisu meelay bariday inay nijaas la kulantay baa laga yaaba deetana biyihii sida ay kaga nijaasoobaan wa sharduhu ka aan soo sheegnay shardigiisu ama weyso aniyat weeye bilqalbi laga niyeeyo wa an taqtarina waana inay la xidhiidhaa bigasli awali juz'in qaybka ugu horreeya min alwejhi ka mida qaybta ugu horreeya la maydhaya wejiga ka mida niyadu waa inay la xidhiidhaa wayundabu an yatalafada bihaa inuu ku hadlaa la sunneeya wa an takuuna min awali lwuduu'i waysada awalkeeda inay tahay baa la sunneeya wayajibu istisxaabuhaa inuu isla saaxiibiyo baa la sunneeya ilaa gasli awalilweji wejiga awalkiisa maydhitaankeeda hadduu xagga hore ka niyeeyey ilaa intuu wejiga soo gaadhayo waa inuu isla saaxiibiyaa niyadii ay la socotaa fain iqtasara cala niyati hadduu ku gaabsado cinda gasilweji markuu wejiga maydhayo keliya kafaa way ku filan tahay laakiin laa yuhaabu laga abaalin maayo calaa maa qablahu wixii ka horreeyey ee min mudmadatin luqluqasho wastinshaaqin sadaarsiya wa gasli kafin iyo kafka maydhitaankiisiya wayundabu waxaa la sunneeyaa an yusamiya allaha tacaala ilaahay inuu magacaabo oo bismi illaahi inuu yidhahdo wa an yaqsila ayaa la sunaya maydho kafayi alaaan saddex jeer inuu labadiisa kaf maydho fain taraka tasmiyata aabba magacowgiisa hadduu ka taga camdan ow sahwan uu uga tago ataa bihaa ilaahay magacowgiisa oo bismi illaahiba odhan fii asnaahi dhexdiisa ee fain shaka hadduu ka shakiyo fii najaasati yadihi gacantiisu inay nijaas leedahay kuriha waxaa la karaahiyeysaa khamsuhaa inuu geliyo fii duuna alqullatayn fii maa'in duuna alqullatayn biyo laba jalxadood ka yar inuu geliyo ayaa la sunneeyaa si aanay u nijaasoobin qabla gasliha alaaan inta aanu saddex jeer maydhin inuu geliyo ayaa la karahaysaa uma yastaaku intaa kadib waa cadayanayaa wayatamadmadu waa luqluqanayaa wayastanshiqu waa sandaarsanaya bialaai gharafaatin saddex darsasho fayatamadmadu wuu luqluqan min garfatin darsasho uma yastanshiqu wuu ka sandaarsan uma yatamadmadu waa luqluqan min ukhraa uma yastanshiqu wuu ka sandaarsan uma yatamadmadu waa ka luqluqan min ahalii saddexaad uma yastanshiqu wuu sandaarsan wayubaaliqu fiihimaa waanu ku xeel dheeraan ilaa an yakuuna saa'iman inuu yahay mooyaane oo fa birifqin ama fa yurfiqu si markaa rifqi ah ayuu ula imanayaa iyo dhimrina waxau sheekhu leeyahay intaa kadib wuu cadayanayaa oo inuu cadaydo ayaa wanaagsan waayo waataynu axaadiidii soo tilmaamaynay haddaanan ummaddayda ku dhibaynin waxaan fari lahaa inay cadaydaan cinda kulli wuduu'in riwaayadii ibnu khusayme iyo nasaa'i ay warinayeen wayse kasta agteeda inay luqinay inay cadaydaan ayaan fari lahaa farid waajibin markaa wuxuu ka mid yahay sunnayaasha waysada ayuu ka mid yahay intaa kadib ilay gacmihii markuu soo maydhay buu cadayday wuu luqluqanayaa wuu sandaarsanayaa saddex jeer waana saddex darsasho ama saddex qaadasho ayuu sandaarsigaa iyo luqluqadaaba ka samaynaya oo mid buu soo qaadanayaayo markaasuu ka sa- luqluqanaya suu ka sandaarsanayaan waa mid haddana mid kale uu soo qaadano uu ka luqluqano uu ka sandaarsan haddana ta saddexaad buu ka luqluqan u ka sandaarsan macnaha sidaas een, ayaa sunaahoo wanaagsan welibana inuu ku xeel dheeraado ayaa sunnahu aad iyo laxadsanka u geliyo afkana u geliyo inuu qof sooman yahay mooyaane hadduu sooman yahay si rifqi ah oo markaa sahlan buu u luqan ama u sandaarsanaya si aanay biyahaas ugu sibqin oonay ugu siiban darteed waxaana markaa u deliila arrinta luqluqashada noocaas iyo sandaarsiga xadiidka markaa saxiixa bukhaari iyo muslimba ay warinayaan cabdillaahi ibnu zayd laga warinayo ee la weydiiyey weysadii rasuulka ee dabeetana weelka sufurka cabdilaha u yeedhay ee weysadii nebiga uu markaa u weysaystay gacmihiisa ayuu markaa kaga soo rogay biyihii dabeetna saddex jeer buu maydhay gacantii buu haddana geliyoo waa luqluqdoo waa sandaarsaday saddex jeer buu sidaa warwaxa madmada wastanshaqa min kafin waaxida kaf keli ah ayuu luqluqashadii iyo sandaarsigiiba ka sameeyey saddex jeer buu arrinkaa sameeyey haddana gacantiibuu geliyey wejigiibuu saddex jeer maydhay haddana gacmihiisii ayuu maydhay ilaa mirfaqyada haddana wuxuu geliyey macnaha laba jeer buu ayuu ilaa mirfaqaynka maydhay haddana wuxuu geliyey gacantiisii ayuu geliyoo madaxa ayuu masaxay fa aqbala wa adbara maratan waaxida sidaasuu markaa intuu yidhi ayuu haddana dibtaa u soo celiyey dabeetana labada lugood ayuu ilaa kuraamaha ayuu maydhay weysadii nebiga sala allahu alay wasalam sidaas ayuu saxaabigaasi ku tusay waxaynu imminka uga dan leenahay uun luqluqashada iyo sandaarsigaa uu sidaa markaa halka kaf uu markiiba ka sameeyey haddana mar kale haddana mar kale inuu ku xeel dheeraanayo inuu qofku sooman yahay mooyaane iyadana waxa ayna tusinaya xadiidka isaguna saxiixa ah ee abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnu maaja asxaabu sunanku ay warinayaan ee sanadkiisuna uu saxiixa yahay laqiid ibnu sabra laga warinaya ninka la yidhaahdo wuxu uhi yaa rasuululahi iga warran baan idhi weysada markaasaa nebigu sala allah alay slam weysada ku xeel dheerow faraha isdhex geli wa baaliq fil istinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman ku xeel dheerow buuhi weliba sandaarsiga inaad sooman tahay mooyaane sandaarsigaa markaa la tilmaamay luqluqashadiina waa la mid waxaana qofka soomani uu isagu aanu ugu xeel dheeraanaynin si aanay biyihii ugu sabqin oo aanay ugu siibanin waayo haddii uu soomka waxay inoogu iman doontaa haddii qofku isagoo caadi u luqluqanaya ama caadi u sandaarsanaya hadday biyihii ku sabqaan inaan soomkiisii waxba ka noqonaynin laakiin maa-ulmubaalaqa biyo uu ku xeel dheeraaday haddii ay ku sabqaan inuu soomkii ka jabayo qof gaboodfal sameeyey ayuu noqonayaa wayastaaku wuu cadeeyan uma yastaaku dabeedna waa cadaynaya intaa kadib wayatamadmadu wuu luqluqan wayastanshiqu wuu sandaarsan alaaan saddex jeer bialaai qarafaatin saddex darsasho ama qaadasho fayatamadmadu waa luqluqanayaa min karfatin qaadasho uma yastanshiqu taasu ka sandaarsan uma yatamadmadu wuu luqluqan min ukhraa mid kale uma yastanshiqu taasumuu ka sandaarsan uma yatamadmadu wuu luqluqan min ahalaaata saddexaad uma yastanshiqu wayubaaliqu fiihimaa wuu ku xeel dheeraan ilaa an yakuuna saa'iman inuu yahay mooyne oo fa birifqin fayatii birifqin ama fa yurfiqu yacni si rifqi iyo qunyara ayuu ula iman uma yaqsilu wajhahu wejigiisa ayuu maydhayaa wa huwa wejigii maa bayna manaabiti shacri ra'si timaha madaxu halkay ka biqlaan filcaadati sida caadada ah inta u dhaxaysa ila daqni ilaa lafgadheeda tuulan weeye xagga dherarka wa min aludun dheg ila aluduni dheg cardan xagga ballarhka fa minhu waxaa ka mida mowdicu lhamam shareerka halkiisaasaa ka mida wa huwa mowdicu lhamamna maa taxta shacri waa waxaa timaha ka hooseeya aladii timahaasoo camal jabha wejiga dhammaystiray ow bacdahaa ama wejiga barhkeed wa yajibu waxaa waajiba gaslu shucuuri lwajhi wejiga timayaalkiisa in la maydho kullihaa dhammaanteed daahirihaa daahirihaa wa baatinihaa korkeeda iyo hoosteedaba waalbasharati taxta iyo jidhka ka hooseeya khafiifatan kaanad ow kahiifa ama ha fududaadaan ama ha cuslaadaan kalxaajibi waa sunnayaashii washaaribi waa shaarubtaa sare walcanfaqati waa shaarubtaa hoose walcidaari waa timaha areedka ee dhegta ku beegan walhudbi waa xirribihii wa shacri alkhadi dhabanka timihiisii ila allixyata iyo walcaaridayni garhka iyo dhabanka mooyaane fa innahu yejibu waxaa waajibaya qaslu daahirima wa baatinimaa in la maydho iyo walbasharati taxtaha jidhka ka hooseeya cinda alkhifati marka ay fudud yihiin fadaahirahu fadaahiruhumaa wadaahiruhumaa fadaasi bimacna alwaawi weeye wadaahiruhumaa buu maydhi faqad oo keliya cinda alkahaafa marka ay fara badan yihiinna waxa uu maydhayaa uun daahirkooda oo keliya waxau sheekhu leeyahay alfardu thaani qaslu lwajhi faralka labaad waa wejiga maydhitaankiisii uma yaqsilu wajhu halaaan wejigiisa ayuu maydhayaa saddex jeer maxaa ilaha aayaddii qur-aanka ahayd faqsiluu wujuuhakum wejiyaalkiina maydha baa ilaahay yidhi axaadiidii faraa badnayd ee waysada nebiga ka sheekaynaysayna ee wada saxiixaydna ayana waxay tilmaamaysaa cabdillahi ibnu cabbaas oo kale annahu tawada'a faghasala wajahu wejigiisa ayuu maydhay ibnu cabbaas intuu weyse wejiga maydhay markaasuu ilaha kadaa ra'aytu rasul llahi sala alla alay slam yatawada nebigoo saa u weysaysanaya ayaan arkay buuli xadiidkii isagana saxiixa bukhaari iyo muslim ay warinayeen cuhmaan isagana laga warinayay weysada nebiga markuu tilmaamayey uma ghasala wajahu halaaan wejigiisa saddex jeer ayuu maydhay buu ahaa haddaba wejigii ayaa sheekhu inoo tilmaamayaayoo waa intee balladh iyo dherar ayuu inoogu tilmaamay wuxuu leeyahay timahan madaxu caadiyan halka ay ka baxaan ayaad ka bilaabi ila diqn halkaa lafgarheedda lafdaa garhka hoose ayaad gaadhsiinaysaa waa halkay timuhu caadi ahaan ka biqlaan ilaa lafdaa garhka min dheg ilaa dheg balladhkana waa intaa wejigu muxuu u leeyahay maa bayna manaabiti shacari ra'si filcaada muxuu leeyahay caada ahaan macnaha hadday qof timihiisu dib u kacaan oo bidaarba yeesho meelahaa ay tagaan kala barhka la odhan maayo halkaa timuhu ay joogaan waa inaad ka soo bilowdaye caadiyan halkay timuhu caadi u yihiin buu ka bilaabay hadday timihiisii soo foorarsadaan meelaha sunnayaasha soo gaadhaanna halkaasun weysadii ka bilaabi maayo caadi ahaan dadka caadadooda halkay timuhu ka biqlaan hadday ka faydmaan iyo hadday hore u soo galaanba waa halkaasun halka laga bilaabaya maa bayna manaabiti shacari ra'si fi alcaadati ila diqn diqni waa lafgarheda lafdaa garhka hoose weeye tuulan wa min aludun ila aludun cardan xagga ballarhkana waa dheg ilaa dheg haddaba wuxuu inoo tilmaamay waxaa ka mida mawdicu alhamam mawdicu alhamam waa ka mid buu yidhi mawdicu alhamam waxa weeye waa timahaa soo daadegay ee wejiga ku soo daadegay hoostooda wey waa meeshooda mawdicu alhamam huwa maa taxta shacri aladii cama aljabha aw bacdaha waa timaha wejiga camimee soo wada gaadhay ama barhkii soo gaadhay hoosteeda weeye haddii caadi ahaan halkay timuhu ka bixi jireen aad eegto wax alla wixii ka hooseeya ee time ee intaa soo dhaafaa khaman baa la yidhahdaa meeshoodana mawdiculkhaman baa la yidhahdaa waa shareerkaa timaha meeshoodaasina waa ka midoo waa inaad maydhaa waxaa kaloo waajiba buu sheekhuna leeyahay timaha wejiga oo dhan in la maydho korkooda iyo hoostooda walbasharati taxtaha iyo basharada jidhka ka hooseeyaaba waa waajib mar hadday timiha wejiga yihiin oo xadkaa wejiga ay ku jiraan waa in la maydhaa kullihaa daahirihaa wa baatinihaa walbasharati taxtaha waa in la maydhaa korkooda hoostooda iyo jidhka ka hooseeyaba khafiifatan kaanad ow kafiifa khafiifa kuwa fudud ha ahaadaan kafiifa kuwa qara lahoo ha ahaadaan oo waxaa la yidhi khafiifna waxaa la odhanayaa marka aad meel dhow ka eegta kuwa jidhku kaaga hoos muuqdo kafiifna waxaa la odhanayaa kuwii aan jidhku kaaga hoos muuqan iminka qofka hadday shaarubtiisu ay yartay oo ka hoos muuqdo debintiina khafiif baa la odhanayaa haddii ay fara badan yihiin oo aanay kaaga muuqanayninna kafiif baa la odhanayaa markaa khafiifatan kaanad ow kafiifa ama ha farabadnaadan ama yay farabadnaanini mar hadday timihii wejiga ay yihiin waxa waajiba in la maydho wuxuu uhi kalxaajibi waa xaajibki xaajibku waa sunnaha shaaribi shaaribkuna waa debintaasiree timaha ku yaalla waa shaaribi canfaqadu waa timaha debintaa hoose ku yaalla cidaar baa yimi cidaar iyagu waa timaha dhegta la siman ayaa cidaar la yidhaahdaa hud ayagu waa xirribaha waa timaha yaree daboolladaa ilaha ku yaalla weeye waa in la maydhaa wuxuuse haddaba ka wa shacri lkhaddi iyo dhabanka timihiisiina isna waa in la maydhaa oo waxa la yeeliya waxaasoo dhan waa in la israaciyaa wuxuu haddaba leeyahay ila lixyata waalcaridayni garhka iyo hareedka iyo dhabannada yacni waa timaha dhabanka ku yaalla iyo garhka oo markaa dee wixii malaaduu lafgareeddaa ku beeganna waxay xisaabinayaan u gar ahaan wixii ka sarreeyana caaridayn bay ayay odhanayaan ayaga labaa loo kala qaadayaa garhka iyo timaha dhabanka ku yaalla labaa loo kala qaadayoo hadday fudud yihiin oo jidhkii laga hoos arkayana daahirkooda iyo baadinkooda iyo timaha ka hooseeyaba waa la maydhayaa haddii ay kafiif yihiin oo aan jidhkii ka hoos muuqanayninna waxaa la maydhayaa uun daahirkooda uun intaas waayo wuxuu leeyahy ila alixyata waalcaridayni fa innahu yajibu qaslu daahirihimaa waa in daahirkooda la maydhaa wa baatinihimaa waalbasharati taxtahumaa cinda alkhifa marka ay fudud yihiin waa in daahir iyo baatinba la maydhaa iyo jidhka ka hooseeyaba fa daahiruhumaa fa'daasi bimacna alwaawi weeyaan haddii fa ahaan la yidhaha wax macno yeelaysa ma jirto qaladaadka madbacadaha unbaa fa ka dhigi wa daahirahumaa faqad wa daahiruhumaa faqad daahirkoodun baa la maydhay cinda alkahaafa markay fara badan yihiinna ee garhkii uu garh weyn yahay ama timahaas ay weynna waa in daahirkoodan sarown waa in la maydhaa uma intaa kadib yaqsilu wajhahu buu maydhi alaaan saddex jeer wa maa bayna manaabiti shacri ra'si timaha madaxu halkay ka biqlaan fi lcaadati caada ahaan weeye ila daqni lafgadheeda laga soo gaadho tuulan xagga dherarka wa min aluduni dheg ila aluduni dhegta kale cadlan xagga ballarhka fa minhu mowdicu lqamam meesha shareerka ayaa ka mida wa huwa maa taxta ashacari timihii waxaa hoostoodaa weeye alladii kuwaasoo camaljabha wejigood camimay kullahaa dhammaanteed oo bacdaha ama barhkeed camimay wayajibu waxaa waajiba qaslu shucuuri lwejhi wejiga timihiisoo dhan in la maydho kullihaa dhammaanteed daahirihaa daahirkeeda wa baatinihaa iyo hoosteeda waalbasharati iyo jidhka taxtahaa ka hooseeya khafiifatan kaanad ha fududaadaan ow kahiifa ama ha badnaadaani kalxaajibi waa sunnihii washaaribi waa shaarubtii sare waalcanfaqati waa debintaa hoose timaa ka baxa waalcidaari waa halkaa dhegta ku beegan waalhudbi waa xirribihii wa shacari alkhaddi iyo dhabanka timihiisii ila lixyata iyo walcaridayni garhka iyo hareedada iyo dhabannada mooyaane fa innahu yejibu waxaa waajibaya qaslu daahirihimaa daahirkooda in la maydho wa baatinihimaa iyo hoostooda waalbasharati iyo jidhka taxtahumaa ka hooseeya cinda alkhifa marka ay fudud yihiin fa daahiruhumaa wa daahiruhumaa baa waajiba in la maydho faqadoo keliya cinda alkahaafati marka ay fara badan yihiinna laakiin yundabu waxaa la sunneeyaa altakhliilu xiinaidin markaa in la takhliiliyo hoosta laga geliyo ayaa la sunneeyaa wa yajibu waxaa waajiba ifaadatulmaa'i biyaha in lagu dureeriyo calaa daahiri naasili kii degay korkiisa min allixyati ka mid ahaa ee cani daqani lafgareedda ka degay wayajibu waxaana waajibaya qaslu juz'in min alra'si madaxa ka mida iyo wasaa'iri maa shay dhammaantii yuxiitu bilwajhi ku wareegsan liyataxaqaqa kamaaluhu waysada kaamil noqoshadiisu si uu u xaqiiqoobuu u dhabooba darteed waxa uu leeyahay sheekhu waxa waajiba markaa ay garhkii iyo timahaasi dhabannada ku yaalla ay fara badan yihiin aynu nidhi daahirkooda oo keliya unbaa la maydhayaa laakiin yundabu altakhliilu xiina idin markay saa u badan yihin in la takhliiliyo ayaa waajib ah oo markaa la dhex geliyo gacantii in xagga hoose laga geliyo ayaa sunno ah waya xadiid abu daawuud warinayo sanadkiisana saxiix imaam albaani uu ku tilmaamay anas ibnu maalikna laga warinayo ayaa wuxuu leeyahy rasuulku kaana idaa tawada'a akhada kafan min maa'in faadkhalahu taxta xanakihi fakhallala bihi lixyatahu rasuulku waxaa markuu weysaysanaya intuu kaf biyaa qaado ayuu halkaa hoose ka soo gelin jiray markaasuu garhkiisa saa ugu takhliilin jiray waxaanu yihi haakadaa amaranii rabbi caza wajal sidaasaa rabbigay uu ii faray buuhi waa xadiid saxiixa waxaa kaloo waajiba buu leeyahay ifaadatu lmaa'i calaa daahiri naasiyi min alixyati can idaqani in biyaha lagu shubo guudka timaha garhka ee ka degay lafdaa garka macnaha qofkii sida dee baakistaanidan iyo dadkan gararhka waaweyn leh haddii ay markaa timo dheeru garhkiisa yeeshay dee aad u daadegaan oo lafdii garhka ay ka daadegaan iyaga lafdooda in biyihii dusha laga shubo biyihii la gaadhsiiyo ayaa markaa waajib noqonaysaa waxaa kaloo waajiba buu leeyahay sheekhu gaslu juz'in min alra'si wa saa'iri maa yuxiidu bilwajhi liyataxaqaqa kamaaluhu waxa waajiba buu leeyahay in madaxiina wax laga soo maydho wixii wejiga ku hareeraysnaa lafdiisana in wax laga soo maydhaana waajib weeye si dhammaystirankiisu uu xaqiiqobo kamaalu qasli weji maxayla qaacidaa waxay tahy maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun shayga uu waajibku dhammaystirmi waaye isagoo lala yimaado mooye isaguna waajib buu noqonaya iminka haddaad is tidhaahdo un inta wejiga uun ku ekeeyo timaa iska ilaali haddaad is tidhaahdo wejigii barh baad ka imanaysaa idan markaa weysaadi ma ansaxayso marka waa inaad timihii iyo dhulkii kale markaa ku xeernaa waa inaad iyagana wax ka gelisaa laakiin yundabu waxaa la suneeya altakhliilu xiinaydin markaa kahaafada ay leeyihin inuu takhliiliya ayaa la suneeya wayejibu waxaa waajiba ifaadatulmaa'i biyaha ku shubidooda calaa daahiri naasili kii degay korkiisa ee min alixyati ka mida canidaqani ka degay eeg min alixyati ka naasilkaaba min alixya ah ka mida garhka halkuu ka degayna waa canidaqani lafgareeduu ka degay garhka halkaa ka degay korkiisa in lagu shubo ayaa waajiba wa yejibu waxaa kaloo waajiba qaslu juz'in qayb maydhitaankeed oo min ara'si madaxa ka mida iyo wasaa'iri maa kii markaa dhammaantii yuxiitu bilwajhi wejiga ku wareegsan liyataxaqaqa kamaaluhu kamaalulwuduu wayse dhammaystirankeedu si u xaqiiqooba darteed meelaha wejiga cunaha iyo dhulkaa markaa wejiga ku xeeran waa inaad iyagana qayb aad ka soo maydhaa wa yusannu waxaa la sunayaa an yukhallila alixya inuu min asfalihaa xagga hoose bimaa'in jadiidin biyo cusub inuu markaa kaga takhliiliyo ayaa la sunneeyaa buu leeyahay sida markaa dee xadiidkii aynu soo tilmaamayna abu daa'uud warinayey uu tilmaamayey ee uu lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam anas ibnu maalik markuu weysanaya kaf biyaa buu qaadi jiro taxat xanakii halkaasuu dabeetana garhka biyaha ayuu kaga takhliilin jiray uu yidhi wa sunna waxaa la sunneeyaa an yukhallila lixya min asfaliha xagga hoose inuu ka takhliiliyo gacanta ka hoosgeliyo bimaa'in jadiidin biyo cusub isaga oo u qaadaya markaa inoogu joogo wallahu aclam